maxaabiistan tobanka ah ee maantay xorriyaddooda dib u helay ayaa siddeed ka mid ah waxa ay ku eedaysnaayeen inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab halka laba ka mid ahna ay ahaayeen askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada gobolka bari ee boosaaso waxaana ay maxaabiistani xabsiga ku jireen si rumaan ah muddooyin kala gedisan iyagoon maxkamad la horgeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada bari iyo sanaag ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa kadib markii wax dembiya lagu waayay maxaabiistan waxa uu ku dhawaaqay xukunka sii daynta wuxuuna u dhacay sida tan maanta oo taariikhdu tahay toddobaaaankii bishii tobnaad maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol iyo dambiyada culus waxay xorriyaddooda u soo celisay eedaysanayaasha kale ah nuuno maxamed madnuur ina caday xasan jir ah ku dhashay baydhabo maxamuud maxamed xasan ina khadiijo maxamed jir ah ku dhashay afgooye cali nuur macalin ina aamine cabdulaahi jir ah ku dhashay daafeed bashiir cabdi dirir ducaale ina faadimo maxamuud jir ah ku dhashay buuhoodle axmed yaasiin xirsi ina kinsi cilmi jir ah ku dhashay urbogays k s maxamed cabdulaahi faarax ina cibaado maxamed jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland dable bashiir siciid muuse ina aamine axmed jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland dable cabdiraxmaan daahir axmed ina sahro cabdulaahi jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland kuwaasoo dhammaan ku eedaysnaa xeer lambartu ee la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay u soo celisay dhammaantood xorriyaddooda bay u soo celisay sidoo kale maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyaddooda dable faarax cali guuleed ka tirsan ciidanka madaxtooyada gobolka bari dable sakariye cabdikariin khaliif ka tirsan ciidanka madaxtooyada gobolka bari dadkaasoo ka mid ahaa maxaabiistii rumaanka ahayd ee ku xirnayd xabsiga weyn ee magaalada boosaaso xafiiska xiraanintan waa ku mahad celinaynaa sida uu u soo gudbiyey iyadoo ay maxkamadduna ay u cuskatay qodobka toddobaatan iyo lix xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed wabilaahi towfiiq maxkamadduna waa inoo xihan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qaar ka mid a maxaabiista maantay xorriyaddooda dib u helay ayaa v o e uga warramay dareenkooda ku aadan sii dayntooda axmed yaasiin waxaan ka shaqaynaya faarad baan ka shaqaynaya muddo lix sana ah anoo dee halkayga joogaa lagu yimid waa gartay xilliga lagu qabto ma habeen bu amsa maalin bay ahayd subax
xagee lagu keena marka waxaa la keenay saldhigga muddo bila baan ku xidhnaa kabacdan xabsiga laysu gudbiyey xabsiga meeqa ku xirrayd waxaan ku xidhnaa siddeed bilood halkarso bal dareenkaaga ka warran maanta dareenkaygu maanta aad buu sarreeyaa alxamdulilah rabbilcaalamiin magacayga bashiir wey cabdirir waan ku faraxsanahay xorriyaddeeda lai soo celiyey ilaahay baana ku mahadsan muddo badan baan xidhnaa sannadiiyo adigu badh meelahaasa al-shabaab bay gu eedeeyeen laakiin waxbay igu caddaan waaye muddo badanna waan xidhnaa waxaa weeye intaa shabaab unbaa lagu haystaa unba lalahaa rumaan baan ahaa mana xukunayn anugu nin ganacsadaa loo yaqaan baan ahaa deegaanka ganacsigaygii dee nin iyo ganacsigii way israacayaan dee waan ku faraxsanahay sidaynteeda ilaahay baana ku mahadsan iga soo qaaday dowladda waxaan u sheegayaa dad badan baa iska xidhan oo annaga nala mida waxaan u sheegayaa dadka qofkii ay dembi cad ku haystaanna inay horgeeyaan maxkamadda ay haystaan qofkii ay dembi ku waayaan inay sii daayaan laakiin qof iska xidhan meeshu maaha dee qof kiishraashina maaha oo baqaar la iska dhiganayo laakiin qof iska xidhan dhibaato weyn weeyaan anugu waxaan tirsanayaa dhib badan oo dee qof sanad iyo badh iska xidhan waad garanaysaa xukunay cala nuur macleen abdi ee cali bal meeqa sano ku xiraed xabsiga toban iyo afar bilood waa gartay maxaa lagu haystay dembi al-shabaab maxkamadda sharafta leh horlamaday siin nagta kaara aan rajooye waa gartay magaalada boosaaso intee joogta markii lagu qabtay wallaahi aan magaalada halhamig maroogne kontaroolka loogooda notaaribey waa gartay kontaroolka boosood sauudiyan saudi toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidamada gobolada bari iyo sanaag ee puntland ay u kuur gashay afar iyo sagaashan maxbuus oo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kuwaas oo ka cabanayay inay muddo dheer xabsiga ku jireen iyagoo aan maxkamad la hor keenin waxaana ay toddobaadkii hore maxkamaddu amartay in sida ugu dhaqsaha badan loo keeno caddaymaha dadka xidhan hase ahaatee muddo shan cisho ah kadib ayay maxkamaddu sii daysay tobankii maxbuus ee ugu horreeyey oo wax dembiya lagu waayay faadmo yaasin jaamac v o e boosaaso